marti sharafta kasoo qayb kasta shirkan ugu horeeya madaxweynehii hore cabdiraxmaan duqa magaalada xasan ganacsatada sharafta leh abwaanada saxaafadda dhammaantiin waa salaamantiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan maanta aada ugu faraxsan nahay runtii inaan kasoo wada qayb galno shirkan muhiimka ah oo qiimaha leh oo kulligeen maanta ay muhiim inoo ah oo ku saabsan dhismaha garoonka caalamiga oo caasimadda laga dhisayo garowe sidaad la socotaan sidii guddoomiyuhu sheegay waxaynu ku saabsan tahay munaasibaddu gaar ahaan inaynu ka warbixinno meesha dhismuhu maraayo maxaa u haray ilaa iyo hadda waayo shirar caynkan oo kale ah oo aynu isku waraysanayno runtii ma qaban shirkii furitaanka mashruuca baa inoo ku dambeeyey maalintii aynu shirkaa qabannay oo aynu ku ballanay inaynu ka wada qayb qaadanno mashruuca oo wada dhisno laakiin shirar ka dambeeya ama warbixina oo aanu gaar ahaan ganacsatada iyo bulshada ugu yeerayno ma qaban wuxuu noqon doonaa shirkaani shirkii labaad oo aynu iska waraysanno wixii aynu ka qayb qaadan lahayn iyo wixii aynu tala aha isugu sheegi doono insha allah marka waxaan soo kokoobayaa bal mashruuca guud ahaan warbixintiisa meesha uu marayo maxaa laynooga baahan yahay maxaa u haray markaa si dulmara baan usoo maraya insha allah mashruucu guud ahaan mashruucan garoonka garowe markii aynu sidaynu ku faahfaahinay shirka furitaanka oo garoonka dhismihiisii wuxuu ka kooban yahay in la sameeyo runway ama laamiga diyaaraduhu ku cararaan kusoo degaan oo ka kacaan iyo meelaha ay usoo lexdaan diyaaraduhu oo taxiwayga la yidhaahdo iyo abronka iyo meelaha ay istaagaan ama baarkinada diyaaradaha wuxuu kaloo ka kooban yahay oo ku jira mashruuca siligii garoonka ku wareegsanaa oo securitygiisa iyo amnigiisa ee qaabilsanaa howlahaas iyo qaybo kale oo dheeraada waxay u kala qaybsanaa marka mashruuc ama contractisuba sidii aynu markii hore u faahfaahinay laba qaybood lacagta lagu dhisaayo qaybta hore oo runwayga dhismihiisa guud oo ay ka dhiman tahay daamuurtu waxa weeye qaybta hore marka iyo siligu labadaa qaybood runtii si fiican bay u socdaan gabagabayna marayaan waana dhammaadeen already adigu boqolkii qaybtaasu boqolkiiba boqol haddaan oran karin yani boqolkii sagaashan shan waa dhammaatay siligiina wax yar baa ka haray dhismihii ranwaygana lakabadiisa o dhan way dhammaadeen waxa haray qaybtii ugu dambeysay oo daamuurta ahayd oo ku jirta iyadu qaybta dambe oo fayska dambe ku jirta insha allahu marka la isu darona guud ahaan waxaa laga yaabaa mashruucba inuu ku dhammaan karo haddii budjetkan sugayna howluhu si fiican oogu soo dhammaadaan waxaan laba bilood ka badnayn buu ku dhammaan karaa waxaan rajaynaynaa inaan waxbayna ka kala goynsideen inuu ku socdo haddaan u soo noqdo ballanteennii guud oo aynu ku ballannay dowlad iyo shicib iyo kulligeenba maalinteen mashruuca fulaynay waxaynu ku ballannay runtii inaynu ka wada qayb qaadanno mashruucu qayb waxyaabuu ka koobaya waxyaabo badanoo aan ku jirin baa jira oo aynu rabnay inaynu ku darro ama inagu aynu isku xukunno inagu aynu ku darro oo garoonka qiimo weyn usii yeelaya ama ama ku kordhinaya yani wax weyn anu caalanmu noqdo garoonku marka shirkeennan maanta wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha aynu inagu shicib iyo dowlad ahaan aynu ku kordhinayno wixii laynu ku deeqay oo dowladdii kuweyt aynu ku deeqday wixii ka baxsan oo oo aynu ku siyaadinayno marka fikradda ugu horeysa oo ahayd nalka runtii garoonka designkiisii hore iyo mashruuca meelna kagama jirin laakiin waa fikrad ka dhalatay bulshada odayaasha waxgaradka magaalada laystusay in ay aada iyo aada muhiim u tahay inaynu ku darro haddaynu rabno garoonkaasi inuu garoon madac caalamiga ama kuwa ugu sarreeya waddanka uu ka mid noqdo inaynu u samayno nalkii ay ku soo degi lahayn diyaaraduhu habeen iyo maalinba uu lagu soo dego garoonka maadaama caasimadii ku yaal uu noqon doono garoonka ugu muhiimsan oo ku yaal magaala madaxdii ee puntland inay noqoto garoon habeen iyo maalinba lagu soo degi karo arrintaasna waa arrinay odayaasha iyo waxgaradka weliba reer garowe isku xukumaan yidhaahdeen waa inaynu hawshaa isku xukunaa ganacsato iyo odayaal gacmaha isqabsanaa inagu ku kordhinaa mashruuca ma aha sida dadka qaarkii u qaateen ama u fasireen in mashruucii wax ka dhinmeen ama kala go-ay ama lacag loo waayey ma aha waa lacag siyaado ah oo inagu isku xukunnay inaynu ku darsanno inagu wey arrintaas marka aada iyo aad baan ugu mahad celinaya odayaashii soo fekeray iyo talada keenay ugu horeeyey madaxweyne hore iyo odayaal kale aad baanuna usoo dhaweynaynaa hawsha annaguna wasaarad ahaan ama dowlad ahaan runtii aad baan ugu faraxsannahay waana ka wada qayb qaadanaynaa wixii naga hagaagana waa ka wada qabanayna waxaan rabaa xoogaha xisaaba inaan inaan halkan ka sheego oo ballanqaadkii hore aynu wada qaban ballan qaadnay inaynu wax ku darsan doono garoonka dawlad iyo iyo shicibba weli uma iman shicibka iyo iyo ganacsatada inteedii runtii dawladdu waxyaaba badan baanu ku daray shaqada laakiin waxaanu ula haraynay oo shirarkaasoo dhan iyo howlahaasoo dhan dib ugu kaysanaynay marka hawshu gabagabada tahay waxyaabaha ugu dambeeya oo loo baahan yahay inaanu u soo bandhigno oo siyaadada ah oo aad ku dari doontaan ganacsato ahaan marka anagu dowlad ahaan waxyaaba badan baanu sii qabanay ama wixii nagaga aadana in badan baan sii qabanay runtii markii garoonka aynu dhismihiisa bilaabaynay waxaan aada ugu baahnay inaan garoon kala diyaarino waa garoonka hadda konoco oon markaa diyaarsanayn marka garoonkaa si fiican baan u diyaarinay berigii kulligiis cag baan dhignay oo jahay baan dhignay oo dib baan dib habeen baan ku wada samaynay dhismayaashii loo baahnaa oo dhan baan ku daray haddii aan lahayd guryihii terminaalka musqulihii biyihii balbawooyinka la fariisanayey waxaasoo dhan waxaan isugu xukumaynay ama aanan waxba uga soo raadinayn ganacsatada inaanu hadhowdi markii aanu hawl muhiima u baahno aan u keydsanayna bay ahayd marka lacag badan baa naga baxday ilaa laba boqol oo kun baan hawshaas aanu ku diyaarinay dowlad ahaan waxaanu kaloo samaynay mar labaad markii garoonku shaqaynayay ilaa lix toddoba bilood haddana muddo laba bilood laga joogo baanu haddana dayacatir cusub ku celinay mar kale cagtii garoonka inaanu mar kale maadaama dhagixii uu soo baxayo markii diyaaradu iyo dabaysha xagaaga aanu mar labaad cagtii dib u hagaajinay haddana isagoo lacag kaloo naga baxay siyaada waxa kaloo aanu u qorshaynay lacag fiican oo aanu ku wadnay amniga maadaama meeshu tahay meel aada u fog oo garoon aada u fog uu ahaa inaanu ciidankii laban laabno ama saddex laabno labada garoonba u kala qaybino kan dhismuu ka socdo iyo kan shishe oo isaguna aada ugu baahan yihiin hay-adaha kasoo degaya in ciidan joogta ah oo fara badan la sameeyo lacag ilaa ilaa siddeed iyo toban kuna baan bil walba u qoondaynay oan ku wadnay oo haddar muddadaas shaqadu socotay ilaa gaari kartaa laba boqoloo kun oo kale oo aanu ku wadnay ciidanka shirkada wax dhisaysaa qayb yar bay ku lahayd runtii iyaduna waa ku maasan tahay laakiin lacagta inteeda badan ama saddex meelood laba afar meelood saddex meelood waxaa bixinaysa mar walba dowladda marka dowladdu hawsheedii intii badnayd ee mashruuca ay ku daraysay oo runtii aad bay u shaqaysay isaguna xilqaantay waxa aynu maanta u fadhinaa waxa weeye contributionkii laga rabay ganacsatada iyo ganacsaiyo bulshada aynu ku darsan lahayn oo weliba shaqo siyaada oo u xoog oo u badan shaqada nalka garoonka lagu kordhinayo waxaa kaloo jira shaqooyin kale oo aan rabnay inaan soo bandhigno oo iyaguna aada u badnayn laakiin dhammaystirka la xiriirta oo aan mashruucana ku jirin oo ay ka mid yihiin guriga terminaalka oo shaqooyin badan u baahan oo inta la dhisay xoogaa qabya ay ku jirto weli kala googoyn iyo qurxin buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay biyaha iyo in loo habeeyo nalka iyo countaradii laga dhoofi lahaa wuxuu kaloo u baahan yahay qaybaha kale oo ay ka mid tahay baabuurta iyo baarkinkii ay istaagi lahaayeen iyo laamyadii gudaha iyo qurxintii marka shaqooyinkaas aada uma badnaa laakiin marka loo eego nalka ma badna laakiin waxaan rabnaa inaan isku daro iyada iyo iyo nalkaba aynu prestationka inoo soo bandhigi doono injineerku ayaad arki doontaan qiimaha guud waxaa ku baxaya nalka say noqon doontaa laakiin lacagtan kale oo aan leenahay terminalka baraysa waa lacag aada yar iyada oo aynu sideena kaleba u samaysan karno xataa haddii aan weyno marka waxaan aada idinku mahad celinayaa kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gasheen iyo inta aan imanaa inaad warka gaarsiin doontaan marka waxaan rajaynayaa inaynu hawshaas si fiican isugu xilqaamin doonno inaynu si wanaagsan uga gaarsiin doonno weliba waqti baan haysanaa waqtigaas waxa weeye qaybtii hore oo garoonku way dhammaatay qaybtii ugu dambeysay oo daamuurta ahayd baa hartay marka shaqadaani meeshii ugu habboonayd bay joogtaa intaa u dhaxaysa daamuurta iyo shaqadan dhammaadkeeda intaa in la sameeyo wey haddii aan la dhaafto waxaynu ku kalifaysaa qiimo ka badan afar laab intuu hadda yahay marka waqtiga inagoo ka faa'iidaysanayna intaan la bilaabin daamuurta waxaan rabnaa inaan hawshaas iska dhammaystiro oo aynu xagga qiimaha iyo xagga waqtiga iyo baahidaba aynu daboolno waqti hawshaas iyada ah muddada gaabanoo u dhexaysa marka inaan inala dhaafin inta daamuurta la sugaayo hawsheeda inay bilaabato in hawsha iyada lasii dhameeyo bay qorshuhunayaan insha allah waana arki doontaan runtii shirkadaha qaarkood maaha markii ugu horreysay garoomo kalean ka soo shaqaynay sanadkii hore oo kale garoonka boosaaso inkastaanana hawl badan ku qaybin ganacsatada laakiin shirkadaha qaarkood sida shirkadda golis oo kale waxaan rabaa in halkan ka xuso si fiican bay noogala qayb qaadatay khaasatan terminalka gudihiisa qurxintii iyo maxaan ku idhaahdaa decorationka gudaha howlo badan bay nagala qayb qaadatay ilaa lacag konton kuna bay maalintaas keliya ku deeqday inay ku qurxiso terminalka gudahiisa markaa waxaan rabnaa kana sidii oo kale ee goolisna aad bay ugu mahadsan tahay shirkadaha kalena inay qaybtaas oo kale ka qaataan oo iyaguna ay maxaan ku yidhahdaa madaxweynaha noo faahfaahin doona insha allah raggii ka qayb galana aanu saa meel ugu sheegi doono magacyadoodan aan ku qori doono raggii shirkadaha ka qayb qaadan waayana dee waxay noqon doonaan rag hawshoodii gabay oo oo magaranaysaa iyaguna dhaliishooda yeelan doona marka mar labaad waxaan idinka wadahay ilaahay ka soo qaybgalka arrintan muhiimka ah dowladduna runtii inteedii iyo in ka badanba way dadaashay maantana waxaynu u fadhinaa waa roolkii iyo iyo contributionkii ganacsatadu ka qayb qaadan lahaayeen waxaanu rajaynaynaa garoonkani inuu dhaqso inuu ku furmo oo uu noqdo garoonka yani garoomada ugu muhiimsanoo dalka meesha uu ku yaal caasimadii uu ku yaal hay-adihii caalamku inuu ku imaanayaan howlo badan laga qayb qaadanayo ganacsigu kordhin doonaa caalamku ku xiri doonaa caasimada hadda oo waqti abaara lagu jirona haddii aynu hawsha dadejinno wuxuu ka qayb qaadan doonaa runtii qayb weyn in gargaarka iyo hay-adaha iyo waxyaabaha abaabulka abaarta inuu kaalin weyn buuxiyaan rajaynaynaa oo haddii aynu hawsha dadejinno wey marka waxaan idinka rajaynaya insha allah inaad ku dadaashaan waktigaa kooban inaad hawshan qabanqaabada wixii kaalintiina aad soo diyaarisaan annagana insha allah waxaa naga go-a inaan dadaal waxba idinkala harin aynu mashruuca u wada guntano sidii aynu uga guuldalin lahayn waxaan rajaynaynaa inuu wakti dhow si fiican ina ku dhammaado waana salaamantiin asalaamu calaykum waraxmatullah